بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mid ka mid ah hogaamiyaasha mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiradda carabta oo jeediyey kelimadu uga hadlayo xaaladda magaalada khaza fariimo muhiim ahna u diray muslimiinta caalamka iyo reer filistiin dowladda dabadhilifka bakistan iyo imaarada islaamiga afghanistan oo mar kale xiisado siyaasadeed ay ka dhex xaloosan tahay kadib markii xukuumadda islaamabad ay kaabul ka codsatay inay u soo gacangeliso rag lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii dhiigga badan ku daatay ee bishaawar caalamka oo la anfariiray xasuuqii ka dhacay xeryaha barakacyaasha mandiqadda rafaax ee dhulka filistiin haddaba maxay warbaahinnadu reer galbeedka arrintaasi ka yidhaahdeen dowladda dabadhilifka masar oo si yaable uga hadashay israsaaseyn ka dhacday marinka rafax oo lagu dilay mid ka mid ah ciidamadeeda waxaa loogu yeero golaha ammaanka oo fadhi deg deg ah ka yeelanaya xaaladda soo korortay ee magaalada khaza iyo warar sheegaya in mar kale la abaabulayo dadaalle heshiis xabad joojin ah dowladda ustaraaliya oo ku dhawaaqday inay joojisay dhoofinta xoolaha idaha dowladaha urdun iyo kuweyt oo noqonaya kuwa ugu badan ay saamayn ku yeelanayso tallaabadaasi qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها waa hagaag waa maalinimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa mu'asasada almalaaxim ayaa baahisay kelimad maqal iyo muuqaal ah uu ujeedinayo sheekh ibraahim abuusaalax oo ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee mujaahidiinta taasoo garab istaag ugu muujinayo muslimiinta khaza oo bishii siddeedaad oo xiriir ah wajahaya cudwaanka sahaynada yahuudda ugu horrayntii wuxuu sheekh ibraahim abuusaalix bogaadiyey muslimiinta khaza iyo wiilashooda dagaalamaya isagoo tilmaamay in howlgallada ay ku beegsanayaan yuhuudda ay ka farxiyeen muslimiinta فقد عاث اليهود الغاصبون في غزة المسلمة وأكثروا فيها الفساد بعد أن أهلكوا الحرث والنسل في أغلب أراضي القطاع واليوم بعد سيطرتهم على معبر رفح يحكمون السيطرة والخناق على إخواننا المسلمين في غزة العزة بخيانة من طاغية مصر السيسي وحسبنا الله ونعم الوكيل وبناء على هذه النوازل التي ألمت بأهلنا في فلسطين المحتلة أود أن أبعث بعدة رسائل نصرة لإخواننا المسلمين في غزة أولا أوجه خطابي إلى إخواني المجاهدين في فلسطين yuhuudda dhulboobka ah way fasahaadiyeen dhulka jiidda khaza markii ay noolaha iyo beeruhuba baabi'iyeen wixii ka dambeeyey la wareegitaankooda marinka rafaxna waxay ka dhigan tahay in ciijada ay ku sii adkaynayaan dadkeenna ku dhaqan khasada cisiga iyagoo ka faa'iidaysanaya khiyaanada uu ku kacayo daaqiga dalka masar ee siisi waxasbuna allaahu wa nicma alwakiil dhawaasishan culus ee ku duldegatay ehelkeenna khaza darteed waxaan jeclaystay inaan diro dhowr fariimood oo aan ugu hiilinayo walaalaheenna muslimiinta ah ee jooga khaza ugu horrayntii waxaan la hadlayaa walaalahayga mujaahidiinta ee jooga filistiin iyo walaalaheenna rag iyo dumar leh ee ribaadka kaga jira filistiin kuwaas oo wax weliba oo qaali ah u huray xoraynta masjidka sharafta badan ee al aqsa allena ha idin gargaaro hana idin sugo oo ha idin sharfo gacmihiinnana fatxi ha ku keeno howlgallada haliyeynimadu ka muuqato ee aad ku beegsanaysaan yuhuudda dhulboobka ah ee xoogga ku haysata al aqsa waa bilad sharafeed aad u soo hoyseen ummadda muslimka ah taariikhda mucaasirkaahna ay diiwaan gelinayso jihaadkiinna sabarkiinna iyo nafuurkiinnana waa mid xujo ku ah muslim weliba oo ku nool dunidan waxaad ceebayseen kuwa sheegta xuquuqda aadanaha adinkoo bannaanka soo dhigay qallooca dadka ku dheggan dimuqraadiyadda shirkiga ah sidoo kalena waxaad daaha ka rogteen khiyaanada ay ku kaceen dawaaqiidda carbeed iyo kuwa cajamta ee haysta ciidamo iyo imkaaniyaad ballaaran howlgalka duufaanta al aqsa wuxuu qof weliba oo muslim ah ku ogaaday in haddii la helo caqiido iimaani ah malahana loo wanaajiyo allaah isagana la tala saarto iyadoo lala imaanayo sababta haba iska yaraatee lagu helayo guusha ka imaanaysa xagga allaah laguna jebinayo cadowga allaah ee gaalada ah allaah wuxuu yidhi وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم wuxuu sheekh ibraahim abu saalix oo ah mas-uul ka tirsan mujaahidiinta alqaacida si gaar ah ula hadlay guud ahaan muslimiinta khaza isagoo tilmaamay in sabarkooda iyo iimaankooda uu noqday darsi caqiido oo ficil ah oo ay u dhigeen muslimiinta caalamka isagoo sii hadlaya waxa uu sheegay in haddii ay yihiin mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ay ka go'an tahay uhiilinta muslimiinta khaza dagaalka ay kula jiraan maraykankana uu yahay dagaal lagu difaacayo reer filistiin لقد شاهدناكم يا أهلنا في غزة شيوخا وأطفالا ونساء كيف تعلمون أمتكم عمليا دروسا في العقيدة والثبات على الدين الحق وفي التوكل على الله بمواقفكم التي يعجز البيان عن وصفها والتي تحمل في طياتها كل معاني العزة والإباء مع الثقة بوعد الله النصر أو الشهادة في سبيل الله وأكدتم أن الشهادة نصر بل هي خير نصرين فمنكم من قتل والداه ومنكم من قتل أبناؤه ومنكم من هدم بيته على كل أفراد عائلته ومع شدة هذا الابتلاء من القتل والجراح والتشريد وهدم البيوت والمستشفيات waan idin daawannay ehelkeenna khasa ku noolow adinkoo isugu jira carruur waayeel iyo haween sida aad ummaddiinna camali ahaan ugu baraysaan duruus ku saabsan caqiidada iyo in lagu sugnaado diinta xaqa ah adinkoo dhigaya mawaaqif ay adag tahay inuu qalinku cabbiro oo ay ku lalan tahay macaanida cisiga iyo dulmidiidnimada waxaad sugteen in shahaadadu ay tahay guusha ugu weyn waxaa idinka mid ah qofkii labadiisa waalid ay yuhuuddu dileen waxaa idinka mid ah qof carruurtiisa la dilay waxaa idinku jira qof gurigiisa iyo qoyskiisa la isku dulburburiyey iyadoo uu imtixaanku sidaas u adag yahay haddana waxaad tihiin kuwa sabraya oo ku dheggan diintooda iyo caqiidadooda ee aan aqoonsanayn dimuqraadiyadda shirkiga ah iyo asaaliibta kufriga ah ee gacaltooyada siinaysa yuhuudda iyo nasaarada waxaan idinkugu hambaliyeynaynaa adkaysiga iyo isku sarraysiinta iimaanka ee aad ku sugan tihiin sidoo kale waxaan idinkugu hambaliyeynaynaa cisiga dulmidiidnimada iyo dagaalka aad kula jirtaan dadka kuwa ugu cadaawadda badan oo ah yuhuudda allaah wuxuu yidhi لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا هنيئا لكم حقا فقد سموتم وعلوتم بترفعكم عن منظور الجاهلية المادي المعاصر hambalyo dhab ahaantii waxaad ku saramarteen inaad iska sarraysiiseen aragtida jaahiliyadda madaniga ah ee qeexaysa inaad weyseen wax weliba oo aad kasbateen oo ku saabsan adduunyada laakiin xaqiiqdii waxaad ka guulaysateen baadilka yuhuudda iyo dabadhilifyadooda waxaadna na xusuusiseen asxaabul ukhduud oo loo gumaaday inay yidhaahdeen rabbigeenna waa allaah allaahna wuxuu ku abaalmariyey liibaan weyn oo aan qur'aanka loogu qirin iyaga mooye ogaada walaalaheenna khaza ku nool in haddii aan nahay walaalihiinna joogay jasiiratul carab aanu garabkiinna taagnayn indhahana aan ku hayno masjidul aqsa horeyna ugu dhawaaqnay dagaal ka dhan ah maraykanka oo hogaaminaya dagaalka maanta la ydinku hayo laga soo bilaabo markii uu amiirkeenna mujaahidka ahaa ee sheekh usaama bin laadin ku dhawaaqay kelimadiisii gilgishay adduunyada ee ahayd alle ayaan ku dhaartay maraykanka iyo cidda ku nool amni kuma riyoon doontaan ka hor inta aanan amni laga helin filistiin iyo ka hor inta aanay ciidamada gaalada ah isaga bixin dhulka jasiiratul carab laga soo bilaabo markii uu aasaasmay faraca alqaacidada jasiiratul carab wuxuu halkudhigeen u ahaa welina yahay halkan ayaan ka bilaabaynaa jihaadka aqsana waa barkulankeenna guntiga ayaannu dhiisha isaga dhignay si aan isaga horleexinno caqabad weliba oo annaga iyo idinka noo dhexaysa oo ah xukuumadaha riddada maantana waa inakan annagoo idinkugu hiilinayno wixii aan awoodno qalbiyadeennu adinka ayay idinla jiraan indhaha ayaanna idinkugu haynaa ee ku bishaaraysta inaad ciribta dambe adinku leedihiin allah wuxuu yidhi ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم mas-uulka ka tirsan mujaahidiinta alqaacida ee kelimadiisa ay baahisay almalaaxim kana mid ah mujaahidiintii ka soo dagaalamay khuraasaan sidoo kalena ka mid ah ardayda jaamacadda al ashar wuxuu fariin gaar ah u diray muslimiinta masar ee meel u dhow lagu gumaadayo walaalahooda reer khaza wuxuu ugu baaqay inay fadhiga ka kacaan xuduuddana ay jebiyaan una hiiliyaan muslimiinta ku dhiban rafax iyo guud ahaan marinka khaza ثم أقول لإخواني وأبناء المسلمين عموما ولكل أبناء الشرفاء من شعب مصر أرض القناة خصوصا ومن في قلبه مثقال ذرة من إيمان إني أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم waxaan halkan fariin uga dirayaa wiilashayda guud ahaan muslimiinta caalamka gaar ahaan reer masar iyo cid weliba oo ay qalbigiisu ku jirto wax uun iimaan ah waxaan idiin xusuusinayaa xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ah ma jiro qof khudlaaminaya qof muslim ah oo lagu tumanayo cirdigiisa ilaa wuxuu alle hoojin doonaa qofkaas mowqif lagu tumanayo sharafkiisa mana jiro qof u hiilanaya walaalkiisa oo muslim ah xilli lagu tumanayo sharafkiisa ilaa wuxuu alle qofkaasi isagana u hiilanayaa mowqif lagu tumanayo karaamadiisa waxaan idin leeyahay reer masar maanta waa maalinkiinna suuqii jihaadkana dhexdiinna ayuu ka furmay ee ajiiba fatwadii ka soo baxday culimmada iyo baaqa muslimiinta mustadcafiinta ah kuna garab istaaga wax weliba oo aad awooddaan u jihaysta xuduudda gacanku samayska ah ee ay dejiyeen labada mujrim ee gaalada ah ee saykis iyo biiko oo burburiya xuduudahaasi gumaadana cid weliba oo idinka hor istaagta uhiilinta walaalihiinna jooga rafax iyo khaza kuna duula yuhuudda oo ugu gala albaabada ogaadana inaad guulaysanaysaan waana ballanqaad uu idiin siiyey allaah oo ah boqorka dhabta ah هذا اليوم يومكم وإن سوق الجهاد في داركم فعليكم الاستجابة لفتوى العلماء ولنداء المستضعفين من إخوانكم المسلمين والوقوف معهم بكل ما تستطيعون نصرتهم في أرض فلسطين المحتلة وخصوصا في غزة ورفح فتوجهوا إلى الحدود المصطنعة المرسومة بقلم المجرمين الكافرين سيكس وبيكو ودمروا وأبيدوا كل من يخف ويحول بينكم وبين نصرة إخوانكم في رفح وفي غزة واغزوا اليهود وادخلوا عليهم الباب واعلموا أنكم بإذن الله غالبون ومنتصرون وعدا من الله الملك الحق المبين ugu dambayntii wuxuu sheekh ibraahim abuusaalax ka digay in lagu kadsoomo kooxaha shiicada ah ee sheeganaya inay u gurmanayaan muslimiinta khaza iyagoo beegsanaya masaalixda qaar ee reer galbeedka wuxuu soo hadal qaaday gaboodfallada qaar ay shiicadu ka geysanayso caalamka islaamka siiba sham ciraaq lubnaan yemen iyo iiraan oo ay ka mid tahay leynta dadka ahlu sunnaha ah iyadoo ay u sii dheer tahay jaraa'imta kale oo ay ka mid tahay aflagaadaynta saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam وليعلم إخواننا المسلمون أن الحوثة والروافض جميعا سواء أكانوا في إيران والعراق أو في لبنان وسوريا هم خطر داهم على أمتنا المسلمة وخنجر مسموم في ظهر أهل السنة ولا يغرنكم ما يقومون به من بعض الأعمال ضد بعض المصالح الغرب بحجة نصرة المسلمين في غزة فإنما هو من قبيل اختلاف المصالح بينهم فأيديهم لا تزال ملطخة بدماء المسلمين في الشام والعراق واليمن وإيران ha ogaadaan walaalaheena muslimiinta in xuutiyiinta iyo rawaafidda oo dhan ha joogaan iiraan ciraaq lubnaan suuriya ama yemen ay yihiin halis ku wajahan ummaddeenna muslimadda ah iyo mindi sumaysan oo laabta kaga taagan muslimiinta hana ku kadsoomina howlgallada qaar ee ay ku beegsanayaan masaalixda reer galbeedka iyagoo ku andacoonaya inay ugu hiilinayaan muslimiinta khaza gacmahooda waxaa weli ka qoyan dhiigga muslimiinta shaam ciraaq yemen iyo iiraan waxaa intaa u dheer inay ku doodaan in qur'aanka la taxriifiyey iyo aflagaadada ay u geysanayaan saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalama si gaar ah hooyadeenna caaisha radia allaahu canha oo ah xaaska rasuulka sala allahu calayhi wasalama ee uu allaah toddobada sama korkooda ka soo xukumay inay beri ka tahay wax weliba oo xumaan ah alle hanaga kaafiyo sharta rawaafidda كفانا الله شر الروافض ومكرهم ورد كيدهم في نحورهم اللهم انصر عبادك المجاهدين في غزة وفي كل مكان اللهم انزل عليهم من الصبر والثبات أضعاف ما نزل به من البلاء اللهم كن لهم ناصرا ومعينا اللهم ارحم قتلاهم وتقبلهم في الشهداء واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم وأطعم جائعهم واسقي عاطشهم وآوي شريدهم واجعلهم اللهم وجميع أهاليهم من عتقائك من النار ومن المقبولين farca alqaacida ee jasiiradda carabta oo lagu tiriyo faracyada ugu halista badan ee hoostaga alqaacida tahdiid joogto ahna ku haya amniga maraykanka iyo masaalixdiisa ayaa ihtimaam gaar ah siinaya dagaalka khaza iyadoo la xasuusto waraysigii dheeraa ee uu bixiyey allaha u naxariistee sheekh khaalid baadarfi amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida uu kaga jawaabayo su'aalo kala duwan oo la xidhiira dagaalka khaza iyo howlgalka duufaanta alaqsa
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo ay aalaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir maxamed iyo ilyas cabdulaahi waad mahadsan tahay walaalka suhayb cabdulaahi dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku soo qaadanno barnaamijka caalamul-yowm sidoo kalena aan ku falanqayno arrimaha ay hadal hayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka aan soo dhoweeyo walaalka ilyaas cabdulaahi waad mahadsantahay maahir qodobka ugu horreeya ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa qaar ka mid ah warbaahinta reer galbeedka ayaa maanta si aad ah waxay u hadalhayaan dhacdadii argagaxa laheyd ee shalay ka dhacday gudaha marinka rafax taasoo ay yuhuudda ku xasuuqeen dad muslimiin reer filistiin ah wargeeska ugu horreeya ee arrinkan wax ka qoray kana soo baxa dalka ingiriiska waa the guardian waxa uu sheegay in wixii ka dhacay marinka rafax gaar ahaan xaafadda tallu suldaan ee ku taalla dhanka waqooyi ee marinka ay ahaayeen xasuuq daran oo lagala duldhacay dad u badnaa haween iyo carruur oo aanan wax log ah ku lahayn dagaalka bilooyinka ka socda filistiin mid ka mid ah goobjoogayaasha xasuuqan oo la hadlay wakaaladda wararka ee a b oo ay soo xiganaysa majalladda the guardian ayaa sheegay in wixii ka dhacay tallu suldaan ay ahaayeen xasuuq daran waxa uuna ka dhawaajiyey in markii ay duqaymuhu dhaceen ay tendhooyinka ka soo saareen carruur yaryar oo gubatay iyo dad markii la damcay in la soo qaado uu jidhkooda bilaabay inuu gogo'o maadaama uu ka tambatay kuleelka dabka waxa uu dhanka kale wargeeskan sheegay isaga oo soo xiganaya madax sare oo ka tirsan dowladaha caalamka in xasuuqan daran ee shalay loo geystay tobaneeyadan dadka ah ay caqabad weyn ku noqon doonto xabad joojintii la qorsheynayay inay dhacdo muddooyinka soo aadan taasina ayba tahay sida uu doonaya benyamin netanyahu dhanka kale majalladda ameerikaanka ah ee washington post ayaa iyadana wax ka qortay isla arrinkan waxayna sheegtay in waxa yuhuudda ay geysteen uu ahaa fal argagax leh benyamin netanyahuna uu middan u sameeyey si bareer ah weliba iyadoo maalmo ka hor waxaa loogu yeera maxkamadda dembiyada dagaalka ee i c c ay amartay in lasoo xiro netanyahu meehrow muddo ka badan afar iyo labaatan saac kadib waxaa inta badan saaxadda siyaasadda caalamka weli haysta arrinkan iyadoona siyaasiyiin iyo madaxda kala duwan ee caalamka ay siyaabo kala duwan u gorfeenayaan qodobka ugu muhiimsan misana soo laalaabtay ee uu netanyahu sidan u sameynaya ayaana lagu sheegay inay tahay inuu doonayo inuu burburiyo misana uu murangeliyo heshiiska xabad joojineed ee ay hadda wadaan dowlado dhowr ah waad mahadsan tahay ilyas wargeyska inoo xiga waa financial times ee ka soo baxa dalka ingiriiska wuxuu wargeyskan bixiyey xog ku aadan dowladda masar oo si yaab leh uga hadashay israsaaseyntii askariga looga dilay ee gelinkii dambe ee shalay ka dhacday macbarka rafax wargeyska oo soo xiganaya sarkaal ka tirsan dowladda masar ayaa sheegay in toogashada askarta masar lagu dilay ee ka dhacday macabarka rafax ay ahayd shil fudud wargeyska financial times ayaa sidoo kale caddeeyey in sarkaalka uu soo xiganayo ee ka tirsan dowladda masar uu doonayey in uu yareeyo muhiimadda dhacdada askariga looga dilay wuxuuna israsaaseyntaasi ku tilmaamay dhacdo sahlan oo aanan lahayn muhiimad siyaasadeed warkan ayaa yimid xilli dowladda masar ay qiratay in ugu yaraan hal askari uu kaga dhintay rasaas kaga timid ciidamadeeda dhanka ciidamada yuhuudda ee ku sugan macbarka rafax afhayeen u hadlay milatariga masar ayaa xaqiijiyey dhacdada toogasho oo ka dhacday aagga xadka ee rafax taasi oo keentay geerida xubin ka tirsan ciidamada masaarida ciidamada masar waxay bilaabeen baaritaan ku saabsan toogashadii ka dhacday aagga xadka ee rafax ee aan askariga ku weynay waxaa sidaasi yidhi afhayeen u hadlay milatariga masar dhankooda ciidamada gumaystaha yahuudda ayaa xaqiijiyey inay rasaas isweydaarsadeen askar masaari ah oo ka gudbayey marin xuduudeedka rafax iyo masar waxayna intaasi ku dareen in uusan jirin hal askari oo uu dhaawac ka soo gaaray dhankooda israsaaseynta dhex martay labada ciidan sidoo kale ilyaasow warbaahinta gumaystuhu waxay qaarkood sheegayaan in dhacdadaasi ka dhacday macbarka rafax ay ku dhinteen ilaa laba askari oo masaari ah saraakiisha masaarida ahna waa kuwan wargeyska financial times u sheegaya in dhacdadu ay ahayd mid sahlan oo aanan lahayn muhiimad siyaasadeed waad mahadsan tahay maahir qodobka inoo xiga xubinteenna wargeysyada maanta waxa uu noqonayaa wargeeska the bakistan today ayaa daabacay maqaal uu kaga hadlayo dowladda dabadhilifka ah ee bakistan iyo imaarada islaamiga ah ee afghanistan oo mar kale ay xiisad siyaasadeed ka dhex ololsantay sida majaladu ay sheegtay xiisaddan cusub ayaa timid kadib markii ay xukuumadda islaamabad ay imaarada ka codsatay inay u soo gacangelisa rag lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyaan weerarkii dhiigga badan uu ku daatay ee bishaawar waxaan ka dalbanaynaa in dowladda taalibaan ee kumeelgaarka ah ay soo xirto hogaamiyaasha ururka taalibaan bakistan ee ku sugan gudaha afghanistan kadibna ay u soo gacangelisa laamaha ammaanka ee dowladda bakistan waxaa sidaasi yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee bakistan ninka lagu magacaabo muxsin naqfi bakistan ayaa sheegtay in ururkan uu ka dambeeyo weerarkii weynaa ee dhacay lix iyo labaatankii maarse ee sannadka laba kun afar iyo labaatan kaasoo lagu beegsaday injineero ka soo jeeday dalka jina kuwaasoo sida la sheegay arrimo shaqo u joogay dalka bakistan ma jiro ilaa hadda wax jawaab ah oo ka soo baxay imaarada islaamiga ah ee afghanistan xukuumadda islaamabad ayaana midaasi ka xumaatay maadaama ay ku rajo weyneyd inay dhanka imaarada ka heli doonto jawaab sidaasina loogu soo gacangelin doono shakhsiyaadkan ay dalbatay waad mahadsan tahay walaalka ilyas wargeyska inoogu dambeeya xubinteenna waa ra'yul yowm oo ka mid ah wargeysyada carbeed wuxuu wargeyskan sheegay in golaha ammaanka ee ururgaaleedka qaramada midoobay uu yeelan doono fadhi deg deg ah wuxuu wargeysku sheegay in fadhigan deg deg ah uu golahan yeelan doono maantadan talaadada ah si ay uga doodaan buu yidhi xaaladda marinka rafax kadib markii ciidamada yuhuuddu ay xasuuq wuxuushnimaha ka geysteen xero ay ku soo barakaceen dadka filistiiniyiinta ah ee rafax uga soo baxay xudwaanka yuhuudda wargeysku wuxuu sheegay in antonio guteres oo ah xokayaha guud ee ururgaaleedka qaramada midoobay uu dhaleeceeyey weerarka yuhuuddu ay ka geysteen xerada barakacayaasha ee rafax wuxuu wargeyska ra'yul yowm sidoo kale sheegay in kulankan sidoo kale looga niqaashayo dagaalada ka socda magaalada khaza iyo si mar kale loo abaabulo dadaallo lagu gaari karo heshiis xabad joojin ah aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maahir maxamed qodobkiisana waxa uu guni gabagabo u ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta iminkana aan dib idinkugu celina dhanka walaalka suheyb cabdulaahi si halkaasuu inooga sii ambaqaado qeybaha ka haray barnaamijka caalamulyoom waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyom ayaan isla soo gaarnay dowladda austraaliya waxay ku dhawaaqday inay joojinayso xoolaha idaha ay dhoofiso urdun iyo kuweydna waxaay noqonayaan dowladaha ugu badan ee ay saamayn ku yeelanayso arrintaas haddaba warbixin arrinkaa ku aadan waxaa inoo soo jeedinayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir xukuumadda austaraaliya ayaa ku dhawaaqday in gebi ahaanba ay kansashay dhoofinta xoolaha idaha ee marabadda laga bilaabo bishan mey ee sii idlaanaysaa ilaa sanadka labada kun sideed iyo labaatanka iyadoo ka dhaweynaysa go-aan ay hore ugu dhawaaqday oo ahaa inay soo afjarayso safrinta xoolaha kaas oo muran badan dhaliyey arrinkan ee si aada saameyn ugu yeelanaya gudaha waddamada carabta maadaama dalal badan ay soo dhoofsan jirin xoolaha idaha ee austraaliya warbixintan kooban ayaana kusoo gudbinayna waxaa ku riixaya dowladda austraaliya go-aankaasi iyo saameynta uu ku leeyahay waddamada carabta sida ay tahay ugu horreyn tafaasiisha go-aanka waxaa la fulinayaa go-aan lagu mamnuucay dhoofinta xoolaha idaha ee la marsiiyo badda kaas oo hirgelintiisu bilaabatay horaantii bishan soconna doona ilaa labada kun siddeed iyo labaatanka hadafka laga leeyahay oo uu sheegay wasiirka beerashada austraaliya ayaa ah in wax laga qabto walwalka ee cabsi la xidhiirta xanaanada ee daryeelka xoolaha kaasoo sannado badan saameyn ku lahaa qidaaca si weyna looga dareemeeyey mawaari wat oo ah wasiirka beerashada ayaa sheegay in ay hubinayaan dadka dhaqda xoolaha iyo kuwa dhoofiya iyadoo la marayo sharciga taariikhda sida uu warka u dhigay sharcigaas ayuu sheegay in lagu soo bandhigi doono kale fadhi ay yeelanayaan baarlamaanka dalkaasi austraaliya islamarkaana xermo kumeel gaar ah oo qiimaheedu yahay kow iyo toddobaatan milyan oo dollar loo qoondeynayo muddo shan sano ah si loogu taageero beeraleyda iyo kuwa ka shaqeeya dhoofinta ee waxyeeladu ay soo gaartay wuxuu sheegay khabiir siyaasadda beeraha oo lagu magacaabo robert fisher in dadka beeraleyda ee dalkaas austraaliya ay u baahnaan doonaan taageero xoogan ay u kaashadaan isbedelada cusub marxaladda kala wareega ayaa noqon doontaa midda ay marka hore bilaabayso dowladda hase ahaatee waxaa jiri doontaa baahi ku aadan xirmooyin kale oo dheeraad ah si loo khafiifiyo saameynta ka dhalan doonta go-aanka ay qaadatay dowladda austraaliya ee la xidhiira joojinta dhoofinta idaha ee dalkaasi arrinkaas oo lala xiriirinayo xalinta iyo wax ka qabashada walaaca ku aadan qidaaca xoolaha ee muddo sannadaha uu dhaliilayay qidaaca xoolaha ee dalkaasi saxaafadda financial review ayaa ka faalootay mashruucan waxayna sheegtay in taageerada dowladda austraaliya ee qidaaca xoolaha ay noqon doonto mid leh muhiimad gaar ah maadaama ay warshaduhu la qabsan doonaan wareega cusub ee isbeddelka asbaabaha mamnuucidda marka laga hadlayo waxaa daryeelka xoolaha uu ahaa arrinka koowaad ee dhiirigelinaya go-aanka lagu kansalay dhoofinta idaha sida ay xustay saxiifadda lagu magacaabo sydney moriang heraldi waxaana in badan ay kooxaha lagu sheego ilaalada xuquuqda xoolaha ay ku baaqayeen in la joojiyo dhoofinta xoolaha nool ee la maryo badda sababo ku aadan korarka halisaha soo wajahaa iyo dhimashada oo ku badan inta la safrinayo carada bulshada dhalatay kadib markii ay laba kun iyo afar boqol xoolaha idaha ay dhinteen labada kun iyo sideed iyo tobanka kuwaasoo u bakhtiya cadaadiska kuleelka waxaa ka dhashay in ay kordhaan qayladhaanta bulshada iyo baaqyada lagu dalbanayo in la sameeyo herar lagu daryeelayo xoolaha oo waxtar leh sida ay sheegtay saxiifadda sydney dhanka kale khubarada arrimaha xoolaha oo la hadlay wargeyskan ayaa sheegay in mamnuucidda dhoofinta xoolaha ay ka dhigan tahay tallaab muhiim ah oo hore loogu qaadayo sidii daryeel iyo mudnaan gaar ah loo siin lahaa xoolaha waxaana liisa johnston ay tilmaamaysaa in daruufaha maraakiibta xoolaha la saaro ay yihiin kuwa ka baxsan bani-aadinimada sida warka u dhigtay waxayna intaa ku dartay in go-aankan wax ka bedeli doono daryeel xumada aan daruuriga ahayn sida ay warka u dhigtay dhanka saameynta uu waddamada carbeed ku leeyahay go-aankan ay qaadatay austraaliya mandiqada loogu yeero bariga dhexe waxaa lagu tilmaamaa suuqa ugu muhiimsan ee xoolaha dalka austraaliya sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun saddexiyo labaatanka waxay kuweyd ahayd dalka ugu horeeya ee soo dhoofsada xoolaha ugu badan ee waddanka austraaliya laga soo dhoofiyo dalka kuweyd wuxuu soo dhoofsaday kow iyo toddobaatan dhibic lix iyo toban neef oo idaha austraaliyaanka tiradaasoo ka dhigneed nisbo ahaan lix iyo afartan boqolkiiba iskugeynta xoolaha ay dhoofisay austraaliya ee badda lasoo mariyey waddamada kale ee ugu muhiimsan ee soo dhoofsaday xoolaha austraaliya waxaa ka mid ah urdun oo afar iyo toban boqolkiiba soo degsatay imaaraadka cumaan iyo qatar oo iskugeynta nisbada ay kasoo dhaafsadeen xoolahaasi ay tahay shan iyo labaatan boqolkiiba go-aanka ay dowladda austraaliya ku mamnuucday dhoofinta xoolaha oo ay dalalkani ku tiirsanaayeen wuxuu yeelan doonaa saameyno dhowr ah sida ay sheegayaan dadka khubarada ee aqoon-yahanada ah kuwaas oo qayb ka mid ah aan ku xusi doono warbixintan midda ugu horreysa ayaa ah saameynta dhaqaale ee uu ku yeelanayo waddamada loo waarido xoolaha dowladaha kale ah kuweyt iyo urdun oo labaduba si weyn ugu tiirsanaa idaha austraaliya ayaa wajihi doona culaysyo xoogan oo soo dhaafsashada xoolaha ah waxaana tallaabada astaraaliya ay keeni doontaa in uu dalalkooda ku sii xoogaysto sicirka hilbaha ayna raadiyaan badiilka waddamo kale oo ay ka soo waaridaan xoolaha muhiimka u ah khabiir arrimaha dhaqaalaha oo ku takhasusay suuqyada waddamada loogu yeero bariga dhexe oo lagu magacaabo axmed almudawac ayaa sheegay in saameynta dhaqaale ee waddamada ku tiirsan idaha astaraaliya ay tahay mid aad u ballaaran ayna dowladahani u baahnaan doonaan dib u qiimeynta sahayda ay soo dhoofsadaan arrinkaasna ay suurtagal tahay in qarshaad kale uu kaga baxo sidoo kale isbeddelka kediska ah ee ka soo yeeray astaraaliya ayaa dowladahan carbeed ee ku tiirsan xoolaha dalkaasi wuxuu ku khasbi doonaa inay wax kabedel ku sameeyaan siyaasadaha gudaha ee la xidhiira sahayda raashiinka maadaama ay idaha dalka astaraaliya u arkaan cunsur muhiim u ah istaraatiijiyadda amniga cuntada ee iyaga u gaarka ah arrinka kale ee ka dhalanaya go-aanka astaraaliya ee joojinta xoolihii u dhoofin jirta dalalka carbeed ayaa ah in isbeddel dhanka ganacsiga ay sameeyaan waddamada uu saameynta ugu daran ku yeeshay go-aanka mamnuucidda islamarkaana raadiyaan xiriiro kale oo dhanka ganacsiga oo ay la yeeshaan dhinacyo kale ama ay horumarin ku sameeyaan waxsoo saarka xoolaha ee maxalliga ah si gaar ah dalalkii ku tiirsanaa xoolaha dibadda ee astaraaliya laga soo dhoofiyo sida aan soo sheegnay waddamada ugu horreeya soo dhoofsada xoolaha astaraaliya balse ay go-aanka ka soo saartay dowladdaasi waa kuweyd iyo urdun dhanka kale saameynta ka dhalanaysa go-aanka astaraaliya kuma koobna waddamada loo dhoofiyo oo keliya balse waxaa sidoo kale laga dareemi doonaa dhaqaalaha astaraaliya farsamada dhoofinta xoolaha nool ee galbeedka astaraaliya waxay taariikhiyan ahayd mid muhiimad weyn u leh qidaaca soo saarista xoolaha ee dalkaasi sannadihii sagaashamaadka ilaa horaantii qarnigan kow iyo labaatanaad waxay astaraaliya si sannadlaha u dhoofin jirtay ugu yaraan shan milyan oo xoolaha idaha ah hase ahaatee cadadkan ee si tartiib tartiiba hoos ugu dhacayay ilaa sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun saddex iyo labaatanka oo uu dhoofiyey waddankaasi lix boqol siddeetan afar kun oo idaha ah kuwaasoo qiimo ahaan lagu qiyaasay konton milyan oo dollar khaalid maxamuud oo ah khabiir arrimaha dhaqaalaha ayaa sheegay in inkastoo tallaabada lagu mamnuucay dhoofinta xoolaha ee dalkaas uu guul u yahay ilaalinta xuquuqda xoolaha sida warka u dhigay haddana uu caqabado waaweyn ku yahay dhaqaalaha astaraaliya waxaana dadka ku shaqada leh xoolaha sida shirkadaha ay u baahnaan doonaan ayuu yidhi in ay la qabsaan caqabadahaasi ama ay ku wajahaan imkaaniyaad xoogan oo maaliyadeed isku soo duuba go-aanka astaraaliya ee lagu joojiyo dhoofinta xoolaha ee la mariyo badda ayaa ka dhigan isbeddel ballaaran oo la xidhiira siyaasadda dhoofinta xoolaha wuxuuna saameyn ku yeelanayaa dhaqaalaha dalalka ugu muhiimsan ee soo dhoofsada xoolahaasi islamarkaana uu caqabad ku noqon doono istaraatiijiyadda amniga raashinka ee dalalka loo waarido
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواحيها guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh حبا لنور الهدى والشوق حاديها واللا رياحين قد فحت غواليها